wasiirka wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalk soomaaliya doctor cali xaaji aadan oo ay weheliyaan maamulka isbitaalka ayaa dhagax dhigay qeybta gargaarka degdega ah ee isbitaalka lansareeti magaalada muqdisho munaasabada dhagax dhigga isbitaalka ayaa waxaa goobjoog ka ah maamulka isbitaalka wasiirka caafimaadka xukuumadda federaalk soomaaliya xildhibaano wasiiro iyo qaar ka mid ah ururada bulshada rayidka ugu horeyna waxaa ka hadlay dhagaxdhigga isbitaalkani wasiirka wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalk soomaaliya doctor cali xaaji aadan isagoo oona sheegay in ay wasaaraddu ka go-an tahay horumarinta xarumaha caafimaadka
muxuu ahaa sektarka caafimaadka horumarada uu gaarayay ayuu qeyb ka yahay waxaa noo dhismay qeybtii oo female mental wardka maaragtay dumarka dhimarka lagu xanaanayn lahaa lagu daryeelh lagu daaweyn lahaa way noo dhisantay haddana maanta waxaan u joognaa inaan dhagax dhigno isbitaalkii guud waxaa ku xiga in sidoo kale aan dhagax dhigno maalmo kadib ayadane col jenkii oo qaranka muddo soddon sano ah ka badan dalka dibaddiisa laga maamulo nairobi laga maamulo farxad bay noo tahay dhammaanteen maanta inaan halkan u joogno inaan dhagax dhigno isbitaalkii forlarini oo maaragtay dib loo dhisaayo waxa weeye muddo badan ayaa u dayacnaa isbitaalka oo maaragtay howd iyo maaragtay geedo iyo maaragtay wasakh iyo midna ay ka buuxeen isbitaalka gudihiisa hadda waad aragtaan waa la nadiifiyey dhanka kalena asimaha isbitaalka lansalete ee magaalada muqdisho caasimada dalka doctor maxamed jacfar ayaa kaga mahad celiyey wasaaradda dhismaha isbitaalkani isagoona sheegay in xaruntani ay la dhagax dhigay ay baahi weyn u qabeen dhismihiisa bulshada ku dhaqan magaalada muqdisho maanta waxay noo tahay achievements weyn iyo milestones ka mida milestoonada aan rajeynayna inaan gaarno inaan maanta joogno dhagax dhigga isbitaalka forlanini oo laga soo maray marxalado kala duwan iyo dhibaatooyin fara badan oo aan maanta u joogno achievementiskii midka ugu weynaa inaan gaarno oo ah dhagax dhiggii xarunta emergensiga iyo dhaawacyada daran ee isbitaalka folanini isbitaalka folanini wuxuu caan ku ahaa jiray xilligiisii hore infectious diseaseska iyo cudurada ku dhaca dhimirka maanta si ay istigmada u yaraato isbitaal folanini waxaan rajeyneynaa inuu noqdo isbitaal generaal ah oo laga heli karo cudurada infectious diseaseska mentals cudurada dhimirka iyo cuduro kale wasiirka wasaaradda caafimaadka iyo dhammaan wasaaradda caafimaadka u damqatay in isbitaalkan wax laga bedelo darteed in wasiirka wasaaradda caafimaadka commitment a kula galay in isbitaalka isbedel weyn ka sameeyo maanta waxaan hortiisa wasiirka ka leeyahay qeyb ka mid ah achievementiskii wasiirka aa ku ballanay in isbitaalka qeyb ka mida dadkii laga saaray la dhagax dhigaayo qeyb weyn oo emergency ah oo intaasoo dhul ku fadhido dhismaha xaruntani gargaarka degdega ah ayaa ah mid ay bulshada baahi weyn u qabaan taasi oo wax badan ka tari doonto horumarinta dhanka caafimaadka isbitaalka